wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland oo wehelinayaan agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo waaxyaha kala duwan ee wasaaradda ayaa kormeer waxa ay ku sameeyeen deegaanada waqooyi ee magaalada kismaayo kormeerka ayaa waxa uu ahaa geedi socodka cusub ee lagu qiimeynaya xaaladda amni ee jubbaland iyadoona si qaasa diradda loogu saarayo badqabka bulshada wadashaqaynta bulshada iyo ciidanka kalsooni abuurka bulshada iyo ciidanka waxaana kulanka ka soo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada goobweyn qaamqaam bulguduud iyagoona ka celiyey barnaamijka ay wada wasaaradda ee ku saabsan geedi socodka cusub ee lagu qiimeynayo xaaladda amni ee deegaanada jubbaland markaan ka hadlo xagga amniga igu horeeyo shayga ugu horeeya mar walba la isweydiiya waa amniga amnigu boqolkii sagaashan iyo shan mah waa boqolkii waa boqol ilaahay baan ugu manaystay isagaa mahaddaa iskale waanu nabad qabnaa habeenkii qof walba xilliguu doonuu seexdaa xilli allaale xilliguu doono yuu seexdaa magaalooyinkaas dhowrka ah habeenkii lagama seexdo haddaan amni jirin ma aynan timaadeen middaa soo dhowaada deegaanka deegaanka markii aan leeyahay laba qaybood wey xagga amniga amnigu aad buu u wanaagsan yahay wadashaqaynta bulshada iyo maamulkiisa iyo aad buu u wanaagsan yahay kastoo hadda aan la dhihi karin meel soomaaliya ka jirtaa boqol kiiba boqol aan la dhihi karin haddana waxaan isleenahay waa meelaha ugu amniga badan ama ugu amniga fiican baanu isleenahay dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland aadan axmed xaaji ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay leedahay in amniga ay iskala shaqeeyaan ciidamada iyo bulshada waxaan idin leeyahay waxaan u nimid inaan ogaano xaqiiqada dhabta ah ee dowladnimada ee jirta ee deegaankan ka jirta dalkanaga dowladdiisii waktigii ay burburtay hadda dib usoo kabashay ku jirtaa intaa waxaa laga shaqeynayaa inay dowladnimadu dhisanto dowladnimadu haan guntay ka unkantaa waxaan rabnaa si dhab ah dowladda in dhismaheeda uu u shaqeeyo oo hirgasho waxaan rabnaa inaan ogaano waxa dowladnimada ka hirgalay iyo waxa ka dhiman hadday ciidanka noqoto hadday xafiisyada kale dowladda noqoto maxay ahayday wixii dhaliilo ah ee jira ee dowladdu leedahay haddii wasaaradda aniga aan ka socdo ay leedahay iyo hadday wasaaradaha kale ay leeyihiin hadday saraakiishaydu tahay dhaliisha hadday maamulka tahay qof walbo waxaad qabto ee runta ah in naloo sheego si aan u ogaano weeknixkanaga aan waxna oga bedelo maxay ahayd taas wey muhiimadda aan aan aan hadda u nimid security assessmentigaan samaynayna waxaa weye deegaanadan baahiyaha amni ee ka jira inaan ogaano magaaladiina keliya maaha hataa tuulooyinka iyo magaalooyinka idinku xeeran culeysyada amni ee ka jira iyo maxay ahayd kuwa dhaqaale ee ka jira iyo nidaamka dowladnimada ee la rabo in la hirgeliyo intaasaan yaan yaan rabnaa inaan aan aragno haddii ilaahay idma aan u imaanay qofkii aan kor wax u sheegi karin hoosaa u sheega